qalab runtii shaki badan leh oo ujeeddo badan yeelan kara oo howlgalkii ay samaynayeen ciidamadu runtii hay-adaha amnigu ay ku guulaysteen inay soo qabtaan sidaad arkayseenba ilaa iyo konton iyo shan fuusta ku dhowaad oo waxyaabaha ma oran karo khamri maxaa yeelay weli baaris baa ku socota sida ku qoranna waa ethanol wax la yidhaahdo ethanolkuna waa waa shidaal ahaan baa loo isticmaalaa waxaa kaloo loo isticmaalaa in qaraxu inuu babbaaho oo uu dhibaato badan geysto in loo isticmaalo waana loo isticmaali karaa xagga kalena dadka oo oo addictidku ah daraaggana way isticmaali karaan marka waa ujeeddo badan buu yeelan karaa waxba ka hor dhici mayno baaristu waa cusub tahay qalabkii oo dhan waa lagu soo guulaystay dadkii qaarkood gacanta dawladday ku jiraan intii kalena waa lagu dabraad joogaa wixii kaloo lug ku yeesha